إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee warbaahinta islaamiga ah eelfurqaan qodobada saaka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyay gobolada gedo iyo shabeellaha hoose in ka badan labaatan ruux isku qoysah ayaa ku sumoobay hilib ay cuneen gaadiidleyda ka howlgala dhulka uu ka arrimiyo maamul kala baxay puntland ayaa ku dhawaaqay shaqajoojin ciidamada maamulka la baxay somalilan ayaa xabsiga dhigay cabdimaalig muuse coldoon dowladda etoobiya ayaa xayiraad dhanka safarada dibadda ku soo rogtay mas-uuliyiin ay ku jiraan saraakiil ciidan intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobada igu door korona ee warka subax ee warbaahinta alfurqaan haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay lixda shawaal kun afar boqol lix iyo fartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan afarta bisha afaraad sannada laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyay gobolada gedo iyo shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qaraxyalo beegseen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo ku socdaalaya agagaarka deegaanka namber konton mid ka mid ah qaraxyada ayaa haleelay oo burburiyey gaari tawa sidoo kale waxaa qaraxyadaas ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo qayb ka ahaa kolonyada ciidamada shisheeye markaaniyo gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qarax la beegsaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada beled xaawe ee gobolka gedo qaraxaas ayaa waxaa ku dhaawacmay hal askari sida ay sheegayaan xoogahan helayno in ka badan labaatan ruux isku qoysah ayaa ku sumoobay hilib ay cuneen faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah mubaarak cumar wararka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya ayaa ku warramaya in dadka badan labaatan ruux isku qoysa ay ku sumoobeen hilib ay cuneen arrintan ayaa waxay ka dhacday degmada shiiqa ee gobolka togdheer waxaana labaatan iyo kow ruux isku qoysa ay ku sumoobeen hilib geel ay cuneen kuwaasoo la dhigay xarumaha caafimaad ee degmadaas maamulaha isbedelka degmada shiiqa ayaa ka warbixiyey dadka loo keenay ee ku sumoobay hilibka ay cuneen waxay soo iibsadeen dawooyin dawooyinkaasay kasoo iibsadeen tuulooyinka maamusho sheekh mid ka mid ah dawooyinkaasoo neefkaa xanuunsanayo geel ahaa lagu muday dawadii markii ay siiyeen neefkii wuu soo dhacay sida caadada oo ama dhaqanka soomaalida ama dhaqankeenaba way bireeyeen markii ay bireeyeen hilibkiisii iyo beerkiisi ugu horeeyo waxay u qaybiyeen carruurtii uu dhalay oo ilaa shan reera oo inani ku jirto beerkii markii uu qaybiyey wuxuu siiyey carruurtii dadkiiba dib way wada cuneen markii ay wada cuneen isla markiiba way soo daateen dee dadkii dhammaantood sida u dhammeeyeen wax cunay ee neefka hilibkiisii hadday tahay beerkiisii hadday tahay cid kasta oo cuntay oo waxay ka soo gaadheen inay waxa weeye uu saameeyey xanuunku oo dad xanuunsanayay ahaayeen dadkaasi waxay ka koobnaayeen koob iyo labaatan qof markaan goobta tagnay koob iyo labaatankii qof laba qaybood bay haddana sii noqdeen oo qayb waxay noqotay qayb hilibka cuntay neefkii markii la qalay hilibkiisii qaybina waxay noqotay qayb cuntay iyaguna waxa weeyaan beerkii oo halkii dawadu ay fadhiisatay ba ah dee markaa dawadii markii aan u tagnay dadka wixii beerka cunay dadkii aan soo daadgurayna qaarna ay naga horreeyeen ba ahaayeen markaa koob iyo toban ka mida dhakhtarkaa la keenay oo loo soo gudbiyey toban ka midana xaaladoodu ay dhexdhexaad ahaydna waxaa xaalada emergency aan ugu samaynay isla goobtii ay ka dhacday arrintani si kastaba haatee dhacdadan ayaa imaanaysa xilli ay muddooyinkii dambe aad u soo badanaysay dhacdooyinka ceenkan ah kuwaas oo gubku ah dhigaha dadka iyadoona dhakhaatiirta ku takhasusay daaweynta xoolaha ay ka digaan arrintan oo kale gaadiideyda ka howlgala dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin faahfaahinta warkan waxaa inoo ambaqaadaya farxaan cali cabdulaahi annagu canshuurtaas la kordhiyey culays bay nagu tahay ma qaadi karno in waxa weeye lacag dul saaraana jidha aan sharci haysan oo qor caaradiis lasaga qaadayo waa qaar ka mid ah gaadiidleyda degmada buurtinle ee isaga kala goosha magaalooyinka kale ah garoowe iyo gaalkacayo oo ku dhawaaqay inay shaqo joojin sameeyeen waxa ay tilmaameen in maamulka la baxay puntland uu ku kordhiyey lacagaha canshuurta ah taas oo ay u sii dheer tahay isbaarooyin ay askarta maamulkaasi dhigteen waddooyinka iyagoona sheegay in aysan xamili karin waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya canshuurtana lagu kordhiya waxa weeye gaariga waxaa laga qaajay konton iyo toddoba doolar sanadkan markuu bilaabmo haddana waxaa laga qaaday toddobaatan iyo lix doolar baa laga qaaday intaasoo udhaxaysa saddex biloodkiina afar iyo labaatan buu ahaa waxaa laga dhigay soddon iyo sideed haatanna waxaa nagu soo kordhay toddobaatan iyo lix doolar tii kalena soddon iyo sideed doolar baa nala ka dhigay saddex biloodka ahayd canshuurtaasaan cabasho ka nahay waxaa kaloo cabasho ka nahay magaalada kaalkacdood balaabaara waxaa taalla isbaara taalla isbaaro kalena waa ka sukaysaa in waxa weeye lacag dul saaraana jidha oo na saaran maalin ilaahay keeno laba doolar saddex doolar ugu yaraan baa bixinnaa lacagtaas oo ah lacagtaas oo aan sharci haysan oo aan haysan rasiid haysan oo aan waxa weeye xag dawladeed ka socon ee niman askar oo meeshaas jooga ka socota oo qor caaradiis lasaga qaadayo cabashooyinka ku aadan canshuurahan ayaa ku soo noqnoqday gobolka waxaana maalin walba shacabka laga qaadaa lacago uu maamulkani ku sheego inay yihiin canshuur welina aanay muuqan waxa loogu qabtay bulshada dhinaca kale maamulka ka arrimiya halka ayaa dhagaha ka furaysanaya cabashada iyo baaqyada uga imaanaya gaadiidleyda ka howlgala mandaqadaasi ciidamada maamulka la baxay puntland ayaa xabsiga dhigay cabdimaalik muuse coldoon warbixinta warkan waxaa inoo akhrinaya cali aadan xasan wararka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in maamulka isku magacaabay somalilan ay xireen weriye cabdimaalig muuse coldoon oo sidoo kale caan ku ah howlaha samafalka iyo caawinta dadka tabaalaysan ciidamada booliska ayaa gacanta ku dhigay coldoon xilli uu ku sugnaa magaalada berbera waxaana la sheegay in loo kaxiyay goob ilaa iyo hadda si rasmi ah aanan loo ogeynin sida ay tilmaameen ilwareedyo lagu kalsoon yahay maalmihii dambe waxaa si gaar ah loola socday dhaqdhaqaaqa coldoon wuxuu horey u sheegay inuu ka baxsaday magaalada burco oo asal ahaan kasoo jeedo isla markaana uu ku sugan yahay meel uu ku tilmaamay inay tahay ammaan intaa waxaa dheer in cabdimaalig uu caan ku ah hadallo kulul oo ka turjumaya xaalada siyaasadeed iyo midda bulsho ee dalka wuxuu si joogto ah u dhaliili jiray gumaysiga iyo sidoo kale dadka la shaqeeya amaba taageera cid uu u arkayay in danaha shacabka ay ka horumariyaan danaha shisheeye warkan dhegeystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan dowladda etoobiya ayaa xayiraad dhanka safarada dibadda kusoo rogtay mas-uuliyiin ay ku jiraan saraakiil ciidan waa kan cadnaan xaaji muxsin warka ka soo baxay dowladda etoobiya ayaa lagu sheegay mas-uulkii u baahday inuu u safro dibadda uu fasax weydiisanaya xafiiska abiy axmed xukuumadda adis ababa ayaa arrintan uga gon leh inay ku xakamayso dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee iyada ka dhanka ah iyo safarada aan muhiimka ahayn ee ay dibadda uga safreeyaan mas-uuliyiinteeda dadka xilalka ka haya dowladda uu hogaamiyo abiy axmed ayaa lagu eedeynayaa in in badan ay safaro ku aadi jireen waddamo dhowr ah xogaha iyo macluumaadka la helayo ayaa sheegaya in lacago badan ku khasaareen ama ku baxeen safarada joogtada ah ay ku aadeen mas-uuliyiinta waddanka etoobiya iyadoo sidan oga fakaraysa dhaqaalaha ka baxayo jeebka xukuumadda adis ababa ayaa dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud xilligii uu bulshada wax uga qaban lahaa lacagaha laga qaado shacabka ayaa ku dhammaanayo safaro wax faa-iido ah ugu jirin haba yaraatee ummadda soomaaliyeed warkii dhegeystayaal saakay oo jimcaha idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga alfurqaan waynageynta